dhinaca kalena si looga hortago macluusha laga baqayo ama laga cabsi qaba inay ku dhufato soomaaliya ayaa bilihii u dambeeyey waxaa socday dadaal caalami ah madax ka tirsan hay-adda qaramada midoobey ayaa booqanayay magaalooyinka muqdisho iyo dowlad goboleedyada waxaa ugu dambeeyey wafdi ka socda qaramada midoobey oo dhowaan booqday magaalada kismaayo wafdigaasi ayaa sheegay in jubbaland ay ka taageerayaan sidii wax looga qaban lahaa abaaraha baahsan ee ku dhuftay gobolada jubbooyinka haddaba kulankii saraakiisha qaramada midoobey iyo madaxda maamulka jubbaland warbixin ku saabsan waxaa kismaayo kasoo diray aadan maxamed salaad kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa arrimaha abaaraha ee ku dhuftay deegaanada jubbaland kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland gaar ahaana madaxweynaha jubbaland iyo ku-xigeenkiisa koowaad sidoo kale waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan qaramada midoobey oo uu hogaaminayey wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya james swan waxaana kulanka intiisa badan diiradda lagu saarayay wax ka qabashada arrimaha bini'aadanimada ee ka jira deegaanada jubbaland waxaana mas-uuliyiintana ay si gaara u falanqeeyeen sidii wax looga qaban lahaa gurmad kala duwan oo loo fidiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen kuwaas oo duleedka magaalada kismaayo daadsan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo gebagabadii kulanka warfidiyanada la hadlay ayaa ka hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka wada hadleen isagoona sheegay in ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta qaramada midoobey ka socday iyo maamulka jubbaland sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale wax kaqabashada arrimaha ammaanka iyo sidii howlgallo wada jira loo qaadi lahaa waxa ugu muhiimsanaana waxay ahayd annagoo soo dhoweynay ee ka wada hadlaynay dhowr arrimood oo ay ka mid ahaayeen abaaraha iyo amniga iyo horumarinta waxaanan isla qaadanay guud ahaan isku fikir ka ahayn arrintaan isweydaarsananay inay ahayd mid maanta munaasab ahayd iyadoo aad u boorinayeen dagaalka shabaab lagula jiro iyo deegaanada in dib loo xoreeyo iyo abaaraha oo ay baaqguud ka soo jeedinayeen hay-adaha khusaysana kulligood ay nagala qaybgaleen aad baad ugu mahadsan tahay master jim booqashadaad noogu timid aad baanan u soo dhowaynaynaa kulankaas and i hope in dowladda soomaaliyeed maanta ama federal level ha noqoto ama state level ha noqoto inay qaadanayso go'aanadaas tallaabooyinka in la qaato waxa ugu badan aan boorinayna inay noqoto dagaalka shabaab iyo tallaabooyinka la qaadae kale wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya james swan oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahiyey wax kaqabashada arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobey sidii ay wax uga qaban lahayd isagoona sheegay in ay ka dhagaysteen warbixinno kala duwan oo arrimaha bini'aadanimada la xiriira mas-uuliyiinta maamulka jubbaland islamar ahaantaana ay qaramada midoobey qaybaheeda kala duwan ay wax ka qaban doonaan arrimaha bini'aadanimada gaar ahaana dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale arrimaha ammaanka tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaanada jubbaland waxaa sii kordhayey tirada dadka barakacayaasha ahi ee ay saamaynta ku yeesheen abaaraha kuwaas oo waayadii u dambaysay ku soo qulqulayay deegaanada duleedka magaalada kismaayo iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee jubbaland iyadoona gurmadyo kala duwan la gaarsiiyey dadkaasi walow aanay ku filneen waxaana dadka saamaynta abaaruhu ay ku yeesheen ka muuqanaya diifta dhibaatadii ka soo gaartay abaaraha iyadoona carruur aad u tira badan ay u dhinteen nafaqadarro siday hore u sheegeen mas-uuliyiinta cisbitalka magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo